dowladda federaalka iyo maamulka isku magacaabay puntland ayaa wuxuu khilaafka ka dhexeeya noqday midee weerar dhanka afka ay isku qaadaan waxaana mar walba warbaahinta laga maqlaa weerar siyaasadeedsanna oo ay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka puntland ku qaadayaan xukuumadda uu hogaamiyo xasan sheekh maxamuud madaxweyne ku-xigeenka maamulka puntland ninka lagu magacaabay eliyaas cuthmaan lugataag ayaa wuxuu weerar afka ku qaaday dowladda federaalka ee uu xasan sheekh madax u yahay isaguna ku dhaleeceynaya siyaasad xumada ee uu la fadhiyo gudaha villa soomaaliya ilyaas cuthmaan lugataag ayaa wuxuu sheegay in kooxda uu taliya xasan sheekh ay gacmahooda ku burburiyeen waddanka soomaaliya ayna iyagu ka cabsi qabaan inay dadka soomaaliyeed seegaan dowladnimada gacmahoodanay ku rajabeelaan isagoo tilmaamaya tiimka xasan sheekh ayuu sheegay inay yihiin kuwii ugu halista badnaa uguna khatarta badnaa ee soo maragiiga soomaaliya wuxuuna intaa ku daray in xasan sheekh uu dadka soomaalida ku wado goddaan laga soo laaban karin siyaasadda gurcan ay uu isticmaalayaan ay sababi karto in dadka soomaaliyeed ay kala qaybsamaan haddii soomaaliya wixii nagala dhexeeyey ee dastuur ahaa meesha laga saaray waxaanu hakinnay wada shaqayntii iyo matalaaddii iyo golayaashii soomaaliya taladeeda lala qaybsay ay sabab tahay soomaaliya waxaa lagu wadaa god soomaaliya aysan ka soo noqon doonin xasan sheikh iyo tiimkiisa xamar joogaa waa tiimkii ugu khatarta badnaa ee soomaaliya siyaasaddeeda soo gala waxaana walwal ka qabnaa in in dowladnimo lagu gaadho way gacantooda ku burburto koonfurtii soomaaliya xooggeeda shabaab haysto xadhiggii yaraa ee soomaali isku ahiye dastuurkaa haddii la laalo maxaa dastuur u noqon doonaa maxay ku heshiin doontaa xaggee dalku aadi doonaa hadalkan ayaa imaanaya iyadoo dowladda federaalka ee ku eedeynaysa dowladda ethoobiya inay hub shixnado oo sharci darra ay soo gelisay dalka soomaaliya kaasoo ku socda maamulka puntland sida lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda federaalka laakiin waxaa xusid mudan in hubba ethoobiya u soo dhiibtay dowladda federaalka ay dad shacabba ku furteen nagagaarka magaalada cabudwaaq ee gobolka galgaduud